waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
waxaan ku dhashay jigjiga xaafadda la yidhaahdo qumaandaha waa tahay carab waaidii dib waxaad ka mid ahayd dhallinyarada sida weyn fankooda uga dhex muuqanayay magaalada nairobi bal waxaad iga warantaa goorma ayaad bilowday fankan iyo inaad dhaantooyinkan tiriso ood weliba aad ku luuqayso
fanka anigu waxay u dhalatay habeen anoo iska jiifa baa subax markaan soo kacay ma ilaahay amarkii habeenkii dhaantaan soo dheelay oo cagga soo dheelay waagi markuu beriyana waxay u dhalatay inaan aniga aan cod ahaan aan u qaado dee bulshadii bulshadii inaan qanciyo aan hor istaago stage marka waxay u dhalatay labada kun iyo koo labada kun iyo lix iyo tobankii
marka dhaantaday kugu dhalanaysa marka inaad qaado oo habeenkii aad ciyaarta soo dheeshay xaggee joogtay habeenka ciyaarta aan joogay waxaan joogay meel stage ah oo qolo program dhiganayay aroosa baan ka dheelahayay oo cag dheelahayay markuu dii waagii baryana waxaan jeclaystay aniga aan fanaan noqdo aan dhaantayn soo hiddii dhaqanka bulshada soomaaliyeed aan hiddii dhaqan soo aan qanciyo
waa tahay carab waxaad ka soo tagtay magaaladii aad ku dhalatay ee jigjiga waxaa timid magaalada nairobi sababtaad xagga uga soo tagtay ood nairobi u timid maxay tahay sababta ugu soo tegay waxay ahayd dee anigu waagi horena jigjiyaan ka ciyaari jiray oo qaniindhoodaan baan u dhili jiray marka dambana dee waa sababo amni iyo waxbaa noogu soo tegay oo halkan usoo gala nairobi markii aad timi oo dhaantooyinkii sii bilowday oo aad sii waday maxaad istiri fankaadii waa u sii baahan yahay aragti ahaan fankii wuxuu usii baahan yahay inaan yani dee fan markaad bilowdo bilow ilaa aad ka gaaraysa meesha garoon u koraysa waa inaad aad sii wadaa stageka aad sii wadaa oo fanaha heesadhan baad soo saartaa si yacni bulshada soomaaliyeed aad qof maaqaan sara uga noqoto haddana waxaan jeclaa dhaantooyin badan iyo inaan soo saaro insha allah dowladda fanka sidiisaba waxa uu ku socdaa inay dowladii garab taagan tahay oo fanaankii wuxuu u baahdo laga garab siiyo isagana uu mushaari noqdo mar haddii deegaankaadii aad ka soo tagtay oo aad halkan timi sifa dadka badan ay ku yimideenba halkan maxaad is leedahay wuu u baahan yahay fankaadoo garab istaaga fankay wuxuu u baahan yahay anigu hadda anaa yani dhaantooyinkii soo saarta sa soo saaray haddana yani bulsho badan soomaali weyn meel walba joogta aniga agteeda waxay keen dad walaalahaya fankay wuxuu u baahan yahay inay yani dee soomaali weyn ugu garab istaagto si yani aan u noqdo qof meeqaam sana ka gaara fanka waa gartay jigjiga haddii aad joogi lahayd oo nairobi tasjiilaadka aad ka helayso iyo nolosha iyo nabadda aad ku haysan lahayd suuragal ma noqon lahayd in xagga fankaadi oo horumar ka samayn lahaa marka loo eego halkan haa meel aad yani dee aad ku soo kortay oo dadkii kula dhashay iyo wixii eeladii joogaan iyo dadkii asxaabtaha iyo meesha kusoo kortay haddii maanta aad joogto waxaad dareemaysaa yani inaad wax soo saari karto oo de dadka eheladii qaraabadii dad baa jooga oo ku caawinhayo laakiin halkan waa meel qurba ah qurbuhuna dee adina la daala dhacday noqonaysaa sida yani aad dee bulshada aad u qancin leeda u saari leeda dhaantooyinkii hayso waa tahay bal dhaantooyinkaada aad adigu qaado oo bulshada soomaaliyeedna ay jecel yihiin markii aad ku luuqaynayso si caadi ah sidee u dhacaan mid ka mid ah dhaantooyinkii waxay u dhacaan bulshada dhaanto waxaa jirta hablaha soomaaliyeed aan u sameeyey waxaa lidaa garo hableheena soomaaliyeed waxay huweyn hidiya dhaqano ma jiro wax ku haysta heemaale hubqaadka hanaango weeyaano adimiigu ma hawaysto heerkoodo waxa habtay hooya qiimaalehe dar alla dumarkeena looga helo oo horseed ka wanaaga weeyaane oo dhammaan hambalyaanu leenahay waaw waa gartay waa dhaantaha aley oo aad u qurux badan markii loo eego sida aad ugu luuqeynaysan runtii cajiib ay leedahay way ficnaan lahayd bacagtii in lagu daro dhinaca kale markii aan ku weydiiyo bulshada soomaaliyeed markii aad ku dhex jirto oo ay dhaantooyinkaada iyo fankaada ay bartaan nairobi marka aad joogto kale waxyaabaha ugu badan ee carab lagu weydiiyey maxay tahay waxyaalaha ugu badan lagu weydiiyey waxay tahay inay dhahaan dee waaka fanaanka dhaantada carab dhaanta la kulmanayaa kaale sawir nala gala soo jiidaan waxyaalahaas kala kulma laakiin bulshada si walba ay tahay waan qanciyaa
waa tahay carab ma isleedahay mararka qaar waa tagtaa dalkii aad ku noolaa jirtay iyo goobtii aad ku gortay iyo in aad ku sii noolaato oo nabad iyo baraare aad ku sii haysato aada weyn aada weyn goos waxaa la guriga kusoo barbaartay waa sida gurigii noloshaadi ka bilowday aniga waxaan jeclahay inaan meesha dhulkay dib ugu laabto and halkii fanki kasii wado haddana inkastoo aan waqti haysto in dhalinyaro aanahay hadda soo baxayo waxaan jeclahay fankin horistoo wadankii kan ku laabtay aad baan u jeclahay waa tahay hadda isbedel maamul baa dowlad deegaanka ka dhacay suuragal ma tahay in dhalinyaro fara badan iyo adigoo markii hore sababo ammaan aad istireen ood uga tagtaan halkaas inaad ku laabataan haa maxaa maxaa sabab waa lagu laaban karaa koos wadanka hadda wadan barwaaqe baraara ka dhacda weeye wadanka lagu laabto waa lagu qasban dhalinyaro badan hadda dad baa hadda magaalada nairobi haafka haaf waa guurtay dad fara badan waxay isweydiinayaan fanaanka mararka qaar ee bulshadu la yimaado la qosla oo farxad baa ku jirta haddana ma dareemo in dal uu ka soo tegay walwal badan uu leeyahay in nolosha qaxootinimaba inay eh, dareemaan oo kale adiga ma dareentaa nairobi marka aad joogto oo kale ee fanaaniin kale oo aad aragto masraxyo ka heesaya oo fankii lacag ka samaynaya ma istiri weli qaxootinimadaa sidaan kuula mooyaane haddii dalkaada u dhisnaa lahaa Heerka heerarkan.
baasha waan siri een markaad aragto een fanaan yaani di meeshiisa joogo oo di hoshuu qabsanayo di baasha sida qashin ugu yaacayso anagoo di waxaan isdhahaynaa hadda wadankaad joogi lahayd maanta ama di wadankaada ku noolaan lahayd dee wax walba oo dhan way kuu hagaagi lahayn
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho